الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا, ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا حديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد طهر شيئا dhinaca xujada uu ka noqonayaa waxa weeye leanna waktigii rasuulkay joogeen sala allahu calayhi wasalam markaa rasuulku arrinkaa inuu u taqriiriyey oo uu u sugay oo aanu macnii u diidin taqriirkaa rasuulka iyo iqraarkiisa ayaa xujo noqonaya waana sida ahlulcilmiga badidoodu ay qabaan waxaa kalaynu baraarujinaynaa waxaa kalaynu baraarujinaynaa xadiidkaa alladii waqaca alladii ataa imra'atahu wahiya xaa'id tilmaamayo kafaaradiisu inay tahay yatasadaqu bidiinaarin aw nisfi diinaar waynu ka soo hadalnay diinaarkaasi waagii hore ahaa asalka dahabka ayaabuu ahaa diinaarkaa la sheegaya waa dahab weeye asalkiisu sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waxaa lagu qadari karaa alka diinaar afar graam iyo rubuc afar graam iyo rubuc dahaba ayaa lagu qadaraya waa lacag waxoogay uu noqonayaa haddii halka garaanba laga soo qaado konton dollar ilaa laba boqol iyo dheeraad dollar bay noqonaysa aw nisfu diinaar haddii la idhaana waa laba garaam iyo thumun bay noqonaysa laba garaam iyo thumun ayay noqonaysa qaala alxaafidu calayhi raxmat ullah wa can ummi salamata radia allahu canha waxaa laga wariyey saxaabiyadaasi ummi lmu'miniina qaalat inay tidhi kaanat waxay ahayd annufasaau haweenayda nifaaskali taqcudu mid fadhida fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama waktigii rasuulka ilaahay bacda nifaasihaa dhalmadeeda dabadeed arbaciina afartan maalmood ayay fadhiisan jirtay rawaahu waxaa wariyay alkhamsatu shanta ila nasaa-iy nasaa-i mooyaane wallafdu lafdiguna liabi daawuuda buu sugnaaday matbuuca abi daawuudkana waxaa ku sugan arbaciina yowman aw leyla afartan maalmood ama habeen wa fii lafdin ay wa jaa-a waxaa ku yimid fii lafdin lafdi lahu ay liabi daawuuda walam yaamurha nabiyu nabigu ma farin sala allahu calayhi wasalama biqadaa'i salaati nifaasi salaadii nifaaska inay qallayso yani markii ay ku jirtay intaanaa cadad bixin ee dhiiggii dhalmadu uu jiray salaaday ka tagtay inay qallayso ma amrin wa saxaxahu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim ayaa saxiixiyey xadiidkani walaalayaal waa xadiidka ugu roonee ku soo arooray baabkaa waxa weeye intaa haweenayda nifaas kali ay fadhiisanayso sidaasooy tahay ahlulcilmi badan baa daciifiye xadiidkan oo ka hadlay sababtuna waxay tahay sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa haweeney la yidhaahdo musa oo ummu busa lagu kunyeeyo ummu busa waa musa ummu busa la odhan jiray haweeneyda bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen sida ibnu qataan oo kale xaalkeeda iyo caynteeda midnaba la garan maayo alimaamu dahabi iyo alxaafid ibnu xajar labadubana waxay ku tiriyeen majuulaadka dumarka majuulaadka ah ee aan la garanahayn inay ka mid tahay hayeeshee bacdu ahlilcilmi way daaficeen waxaana yidhaahdeen rag dhowra oo hiqaada oo macruufiina ayaa ka wariyey oo ibnulmunaqin ibnulmunaqin waxa uu markaa tilmaamay inaan la sallimahayn jahaalatu cayniha iyo jahaalatu xaaliha midnaba waayo wuxuu yidhi afar baa ka wariyey kathiir ibnu ziyaad alxakam ibnu cutayba zayd ibnu cali ibnu lxusein waxaa kaloo wax ka wariyay moxamed ibnu cubaydillaah alcarzami oo wuxuu ka wariyey isagu iyada toosagama wari can ilxasani can musa waay waxaana soo arooray marka alimaamu albukhaari xadiidkeeda inuu ammaanay inkastoo aanu hadalkiisu ku caddayn marka calaa kulli xaal bacdu ahlilcilmi xadiidka sidaasay quweeyeen ahlulcilmiga quweeyeyna waxaa ka mid ah alimaamu alalbaniyu calayhi raxmat ullah sidaa awgeed sida saxiixi wallahu aclam waxay tahay xadiidkani inuu darajatuulixtijaaj iska gaadhayo xadiidku mawduuca uu ka warramayaa waa maa tamkusuhu nufasaau min gayri salaatin walaa sawm aw miqdaaru maa tamkusuh haweenayda marka dhiiggii dhalmada leh intay umushay ama dhammaysa keenta ama ha dhicisee dabeetana dhiiggii uu kuso ka socdaa muddada aanay salaad iyo soom toona la imanahayna ay sugayso ugu horrayn nifaaska fuqahadu waxay ku tacriifiyaan damun yurkihi raximu bisababi alwilaada ima macaha aw bacdaha aw qablaha bimuddatin yasiiratin ka yowmin aw yowmayni maca atalq waa dhiig markaa uu makaanku haddii allaba kuu roon yahay soo tufayo uu keenayo sababtiisuna waa dhalmada markaa dhiiggaasi ama dhalmada ayuu la socdaa ama wuu ka dambaynayaa ama wax yar buu ka horeynayaa sida ahlulcilmiga barhkood ay qabaan xataa hadduu maaragtay dhalmada ka yaro horeeyo wax yar iyadoo maaragtay fooshina ay jirto nifaasunbuu noqonayaa xukunkii nifaaska ayuu qaadanaya masalada labaad waxay tahay nifaaskani axkaamta badideeda wuxuu la axkaam yahay un xaydkii aynu soo maray axkaamta badideeda waxa weeye xaydkiibuu la axkaam yahay xoogay uu kaga duwan yahayna way jiraan oo ahlulcilmigu way tilmaameen oo calaa sabiili lmithaal waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxaa ka mid ah xaydkii sidaynu xalayba ishaaray waxaa lagu tiriyaa haddii allaba kuu roon yahay ciddada haweenayda ayaa lagu xisaabiyaa oo aata saddex ay tirsanayso laakiin nifaaska isaga laguma xisaabiyo waayo dhalmada ka horeysa ayaa waxa weeye ciddaduba ay ku dhammaataa haweenaydu ay ku cadadbaxdaa sidaasoo kale qaangaadhkii haweenaydu haddii ay axaydo way qaangaadhay bay noqonaysaa nifaasku isagu buluuq ma tusiyo bale xamliga iyo uurka ka horeeya nifaaska ayaa buluuq iyo qaangaadhnimada tusinaya masaa'il markaa saasoo kooban mooyaane inta badan waa isku axkaam weeye sida saxiixa ana haweenayda inta nifaaskeeda ama nifaaska inta ugu yari xad ma laha xad ma laha oo haddii wax yar ama muddo yar inta la arka dhiiga haweenaydu intay dhashay dabadeed dabadeeta uu sidaa ku go-o dee daahir bay noqonaysaa way tukanaysaa waanay soomaysaa waaya wakadalika haddii ay dhasho haweenaydii oo aanay dhiigba arag ka warran wax dhiigaba may arag qof daahira la xisaabinayaa markaa way cibaadaysanaysaa way tukanaysaa waxay ahlulcilmigu tilmaamaan dumarka qaar baa aan nifaas ba yeelan way dhalaanoo wax dhiigana dhalmada dabadeed iskuma arkaan haweenaydaasi waxay nafteeda ictibaarinaysaa inay daahir way iska tukanaysaa way iska soomaysaa wixii kale u banaanaana wuu u banaanaanaya inta ugu badani waa intee in leeg adigu waxa ugu roon waxaa ku soo arooray taxdiidka waxaa ku soo arooray xadiidkan sheegaya afartan afartan waxa weeye maalmood oo habeenadoodiina wata dhiigga iyo markaa waxyaabaha ka imanaya nifaas inuu yahay bay ictibaarinaysa wixii laakiin ka badan ee intaa ka badan waxa weeye kolley ahlulcilmiga qaar baa tilmaamaya laakiin wax cad oo daliilahoo la qabsan karo oo ku sugani ma jiro sidaa awgeed baa ibnu cabdilbar xaafidu lmaqrib wuxuu odhanayaa walaysa fi masalati akthari nifaasi mawdicu lilitibaaci wataqliidi ila man qaala bilarbaciina fainahum asxaabu rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama walaa mukhaalifa lahu minhum وsائر الأقوال جاءت عن غyرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغyرهم لأن إجماع الصحاaبة حجة على غyرهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم duuna sunaة وlaa أصl وبالlahi توفiiq shawkaanina wuxuu odhanaya waladilة daalaة عalى أna أkثar النifaasi arbacuuna yowma mutacaadidaة baaligaة إilى xadi الصalaaxiyaةi واlاctibaar macnahaasoo kale alimaamu nawowina waxa weeye tilmaamay waaya waxaa kaloo xadiidka xoojinaya ahar laga wariyo cabdلlahi بn cabaas radia اllahu canهuma oo saaxibu minxati alcallaamkuna uu ku sheegayay in sanadkiisu saxiix yahay waxa uu dhaha annufasaau tantadiru annufasaau tantadiru naxwan min arbaciina yowma waxay sugaysaa haweenayda markaa nufasada ahi ilaa afartan maalmood wax la mida ayay sugaysaa marka asarkaasi ka sugnaaday cabdillaahi bnu cabaas ee daarimi iyo ibnuljaruud iyo bayhaqiyo ay wariyeenna wuxuu xoojinayaa xadiidka marfuuca ah ayuu markaa xoojinayaa xadiidku dee xukun rafci buu leeyahay wey xoogay markaa bushiima lagu soo arooriyey baa jira oo la yaro bushiyey xadiidka markaa matnigiisa gaar ahaan riwaayaddaa dambe oo sheegaysa dumarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarkii rasuulka ah ku saabsanayd kaanat ilmarأaة min nisaءi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam taqcudu fi الnifaasi arbaciina layla laa ya'muruha الnabiyu biqadaءi salaati الnifaas baa xadiidka dambe ma garanaysaa lafdigiisa markaa dumarkii nebiga ayaa xadiidkaasi ama lafdigaasi uu sheegayay xoogay ahlucilmiga qaar baa bushiyey oo dhi dumarkii rasuulka salى اllahu عalayhi wasalama marka laga reebo maariya alqibطiya oo saraaridiisii ka mid ahayd dumarkiisii maaragtay caadiga ahaa haddii allaba kuu roon yahay khadiijo ayuunbaa u dhashay khadiijina dee wakti horay ahayd oo intaanu umusalamadan xadiidka warinaysa iyo ka hor intaanay markaa kulmin bay ahayd dee ka hor bay ahayd salaadaba intaan la faral yeelin bay ahayd ma garata marka xadiidku dumarka rasuulka ee nifaaska waxa weeye yeelan jiray ee u umuli jiray maxay ahaayeen ya ishkaalka ahlulcilmiga qaar baa ku soo arooriyay laakiin waa laga jawaabay oo waxaa la yidhaha arrintaasi arrin xadiidka maaragtay daciifinaysa ama munkar ka dhigaysa maaha waayo waxaa dhici karta in looga jeedo dumarkiisa haddii allaba kuu roon yahay maaragtay dumarkii ay isku dhawaayeen iyo hablihiisii iyo kuwii maaragtay saraaridiisii oo maariya oo dee uba dhashay ay ka mid tahay iyo kuwaa looga jeeda ayaa iska dhici kartaa waa tahay intaynaan markaa kitaabu tahaara horta halkaasu ku dhan yihi intaynaan kitaabu salaa bilaabin faa'iidaynu yaro baraarujinayna faa'iidadaas waxay ku saabsan tahay laba masxi baynu soo maray almasxu cala alkhufayn iyo almasxu cala aljabaa'ir balastarada iyo waxyaabaha markaa qofka jaba ama nabar kale lagu xidho in la masaxaya ahlulcilmiga badidoodu qabaan saasaana raajixayna labadaa masxi aynu soo maray farqiga udhexeeya muxuu yahay waxaa udhexeeya shan weji ama shan farqibaa udhexeeya shan arrin bay labadaa masxi ku kala duwan yihiin waa farqiga koobaad eh jabiirada in la masaxaa waa waajib laakiin khufka in la masaxaa waajib maaha waa mustaxabo oo qofku isagoo musaafira ama dee muqiima khufka inuu masaxaa waajibku maaha waxaa u banaan intuu iska siba inuu cadays ka maydho waa wejiga labaade almasxu cala aljabiirati mashruucun fi طahaaratayn alkubra wasuqra bikhilaafi almasxi cala alkufi fahuwa fi suqra faqad jabiirada masixista la masaxayaa labadii tahaaraba wuu ku tacalluqayaa oo uu ku saabsan yahay qofku tahaaradii weyneyd markuu tahaaro qaadanayo maydhanayo iyo marka uu tahaaradii yarayd la imanayo weysaysanayo labadaba jabiiradii ama wixii maaragtay meesha ku xidhnaa xubinta ku xidhnaa uu masaxaya laakiin almasxu cala alkhufayn taa wuu ka duwan yahay oo isagu wuxuu ku saabsanaayona tahaara suqca soo maha haddii tahaaradii weyneyd qofku u baahdo waxa waajib ku noqonaysa inuu khufka intuu siibo labadeeta waxa weeye saani u maydho farqiga saddexaad waxa uu yahay masixista jabiiradii qofku wuu masaxayaa ilaa uu iska furayo o dee nabarkii ka bogsanayo soo ma aragti oo macnihii muddo ma laha in alla inta ay ku xidhan tahay ee uu waxa weeye u baahan yahay inuu ka maarmahayn uu iska masaxaya dee muddo kooban noqotoy haddee muddo dheer noqotaba oo laysa fiiha tawqiit wakti iyadu ma leh laakin almasu cala alkhufayn waa muwaqatun cinda aljumhuur sidaynu soo marray axaadiidtu ku soo aroortay ahlulcilmiga badidooduna ay qabaan saxiixana ah dee waa muwaqat oo muqiimkina wakti buu leeyahay musaafirkina wakti buu leeyahay farqiga afraad waxa uu yahay masixista jabiirada la masaxayo waxa weeye intaa wax ku xidhan yihiin ama shaygaa ku xidhan waa la wada masaxaya dhammaantii dusha saasaa looga wada masaxayaayo masxiga waa la wada gaadhsiinaya laakiin alkhuf ama alkhufayn in masixista la wada gaadhsiiyo cala saxiix lama shardiyo haddii waxa weeye almasx cala khufayn bar ka mida ama aljawrabeynna waa loo waa la mid une haddaad wax ka mida masaxdo waxa weeyaan waa masxigu waa kaa dhacaya waa farqiga shanaade looma shardiyo aljabiira ama aljaba'ir inuu qofku isagoo daahira xidho looma shardiyo soo ma aragtid looma shardiyo qofku ama isagoo daahira ha xidho ama yaanu xidhanine marleyba waa la masaxaya waayo waa wax markaa iska daruuriyo kamaaran waa keene weeye wax iska ikhtiyaariyo xaalad markaa saxa uu samaynayo maaha laakin almasxu cala alkhufayn sidaynu soo marray waxaa loo shardiyaa inuu marka horeba gashado isagoo waxa weeye daahira tahaaro dhamaystiran oo weliba ay fiican tahay labada cagoodba markuu maydho kadib inuu geliyo waaya marka halkaan ka soo qoray way ku qoran tahay warqadaasay ku qorantay insha allahu tacaala ciddii u baahani ee kitaabka fatxulaclaamkaan ka soo qoray aan haysani way sawiran doontaa insha allahu tacaala kitaabu salaax ay hada kitaabu salaax kitaabu tahaara marka aynu ka soo baxnay mualifku kitaabu salaax ayuu ku xigsiiyey horraysiinta tahaarada lasoo horraysiiye qudheedu waa salaadii arrimihii ku tacalluqayo xidhiidhka lalahaa wax ka midoo lasoo hormariyey weeye waayo tahaaradu waa shardi ka mida shuruuda maxay salaada miftaaxu salaati tahuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim salaaduna ikhwaani marka la eego xagga luqada carabiga waa ducaa weeye sida ilaahay yihi wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum wasalli calayhim macni udcu lahum weeye dadkii markaad sakada ka qaado u ducee weeye xadiidkii rasuulkuna wuxuu ahaa idaa duciya axadukum falyujib fain kaana saa'iman falyusalli wain kaana muftiran faliyucim falyacam afwan marka fain kaana saaiman falyusalli macnaheedu waxa weeye falyadcu liahli acaami bilmaqfira walbaraka dii cunto loogu yeedho uu sooman yahay dadkaa cuntada ugu yeedhay ha u duceeyo dambi dhaaf iyo baraka iyo khayr ha ugu duceeyo ama salaadu sharcan waxay ahlulcilmigu ku tacriifiyeen cibaadatun daatu aqwaali wa afcaalin macluuma muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliim waa cibaado u saaxiiba aqwaal odhaaho iyo ficilo la yaqaano macluuma sida takbiirta sida waxa weeyaan markaa taxiyaadkii ama tashahudkii sida waxa weeye rukuucdii sida sujuudii sida fadhigii sida qiyaamkii yani aqwaal iyo afcaal macluum oo la yaqaano ayay u saaxiib tahay waxaa lagu furfurtaa bitakbiiri allahu akbar baa lagu galaa waxaana lagu dhameeyaa lagu khatimaa bitasliimi salaam naqsi assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah baa lagaga baxa in cibaado laga cabiro ama cibaaraadka macnahaas oo kala faa'iideynayo ayaana fiican markaynu sidaa salaada walaalayaal u tacriifinay salaada maqaamkeeda iyo makaanadeedu waa mid aada iyo aada u weyn fi shariicati alislaamiya waana mid ay ka dharagsan yihiin guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaana dadka ardayda ah ee dulaabulcilmiga ah oo arkaanta iyo tiirarka islaamku ku qotamo ka labaad weeye salaadu caana rasuulku ku sheegay sala allahu calayhi wasalama inay tahay tiirdhaxaadka islaamka arkaanta islaamkana bacda shahaadateyn iyada ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid ah ahmiyadda salaada markii ilaahay jala wacalaa uu salaada soo faral yeelaayey koow rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhulkaba waa laga kaxeeyo xagga saraa loo kaxeeyey waa mid midda labaadna waxa ay waafaqday habeenkii marka la eego xagga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu sharafta badnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dheelmiyey ee ambiyada uu tukiyey ee ilaahay uu yihi laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa laylatu lisraa walmicraaj habeenkaasaa ilaahay soo faral yeelay waa arrinka saddexaade ilaahay jala wacalaa wuxuu ku faral yeelay salaadaha bilaa waasita macnii malakuljibriil uguma soo dhiibin ee si toosa ayuu ilaahay jala wacalaa rasuulka salaada ugu soo faral yeelay waa ta kale eh kolkii hore ilaahay konton salaadood buu ka yeelay markii nebi muuse uu soo maray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi la noqo siduu kolba ula noqonaayey ee wax looga dhimaayey ilaahay shantaa salaadood buu soo reebay waxaan u yidhi xagga tiradana waa shan xagga ajarka iyo fadligana waa kontonkii weeye waxaa kaloo tusinaya qiimaheeda habeenkii iyo maalintii waa cibaadadaa shan jeer soo noqonaysa taasina waxayna tusaysaa sida ilaahay jala wacalaa uu u jecel yahay salaada sida ilaahay uu u jecel yahay waxaanay leedahay hamaraad iyo midho aada iyo aada u waaweyn fa hiya silatun bayna alcabdi wa rabbih waa xidhiidhka u dhaxeeya addoonka iyo rabbigii weeye sidaa awgeed baa qofka aan salaada la iman ahayn en salaada tukanayni waa qof aan ilaahay ku xidhnayn waa xadhka goys weeye waxaa lagu helaa salaada inshiraaxu sadri laabta qofka oo haddii allaba kuu roon yahay degta oo waxa weeye faraxsanaata waxaa lagu helaa faxshaaga iyo munkarka in laga fogaado waxtar badan oo mid diineed iyo mid adduunyaba leh ayaa salaadu walaalayaal ay leedahay waayo salaada qofka ka taga ee uga taga markaa juxuud uu dafirsan yahayba ee waajibnimadeeda isaga inay waajib ku tahay ama dadkuba ay waajib ku tahay ama iskibrin uu iska kibrinaayo oo leeyahay tusaale ahaan maanigaa tukada maanoo kalaa foorfoorsada ya qofkaasi inuu gaal yahay ahlulcilmigu way isla ogol yihiin laakiin qofka ka taga salaadii uga taga markaa takaasulan wa tashaaqulan wuu iska mashquulay isagoo in cudurdaar markaa rasmi lahayn buu iska mashquulay ama wuu iska caajisay waxa weeye waan tukan doonaa buu iska leeyahay qofka sidaa salaadii uga taga ilaa waktigeedu uu baxo xukumkiisu muxuu yihi faasiq inuu yahay faasiq alle ka fog oo fisqigii ugu xumaa ku jira wax naaruu ku mutaysanayo hadduu sidaa ku baxana ku jira inuu yahay ahlucilmigu islama diidana ha yeeshee magaal miladii dabadda ka noqday baa mise waa qof aada u faasiqa aad oo aada iyo aada u xun aada u xun labadaasa ahlulcilmigu ay ku leeyihiin markaa laba dariiq si kastaba ha ahaatee taaruku salaadka waxaa ugu filan foolxumo iyo waxa weeye wax laga naxo inuu yahay markay ugu sokayso qof islaamnimadiisiiba laysku haysto waa muslim iyo maaha ya islaamnimadiisii waxa ka taagan ugu yaraan calaamad su-aal baa saaran weliba marka aada loo eego waxaad moodaa nusuusta inuu u dhow yahay oo uu xoog badan yahay qowlka odhanaya waa gaal oo miladii uu ka baxay soo ma aragti nusuus badan baa kusoo aroortay oo aan misqiro ahayn qaala wuxuu yihi baabu lmawaaqiiti ay haadakani baabu lmawaaqiiti mawaaqiida baabkeedii weeye mawaaqiidu waa jamcu miiqaat waa waktiyadii salaada weeye miiqaatkana waxaa looga jeedaa azamanu lmuxadadu liadaa'i asalaati fiihi waa waktiga ilaahay jala wacalaa uu cayimay ee uu u xadiday salaada in la guto salaada ee waktigeedana in loo ilaaliyo waktigeeda la gutaana waa shardi ka mida shuruudeeda ugu muhiimsan ilaahay baa yidhi ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waxay ahaatay mu'miniinta korkeeda waxa weeye mid lagu qoray mawquutan xaalo ay tahay mid la waqtiyeeyey ay muaqata ee salaadaha faralka ayna sidaynu ognahay qofka aan jamcinahayn waa shan waqti qur-aanku markaas si guud buu u sheegay waa ka ilaahay idhi aqimi asalaata liduluuki ashamsi ilaa gasaqi alleyli wa qur'aana alfajr aayadaasaa awqaaddii salaadu ay ku wada jirtaa bay ahlucilmigu tilmaamaan axaadiidta rasuulkana sala allahu calayhi wasalama waa laynoogu balballaadhiyey qaala wuxuu yihi wa can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana nabiy allahi nabigii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi waqtu duhri waqtiga duhurku idaa zaalat ishamsu qoraxdu waa marka ay zuusho halkee marka ay ka zuusho bartankan sare ay taagan tahay waa markay ka zuusho ee xagga dhicista ay waxa weeye u wiilato oo wa kaana uu noqdo dillu rajuli ninka harhkiisu yani shaksiga iyo shayga harhkiisu ka tuulihi dherarkiisa oo kale maa lam yaxdur ilcasru intaanu imanin oo aanu soo gelin casr salaadii buhur waktigeedu waa kaa yani waktigaasay bilaabantaa waktigaasiina way baxdaa wa waqtu lcasri casarka waqtigiisuna maa lam tasfara waa macnihii laga soo bilaabo marka duhurku baxo ilaa maa lam tasfara muddada aanay cawlaanina shamsu cadceedu inta cadceedu aanay waxa weeye cawlaan noqon yani mid nuurkeedii tegey oo midabkeedii isbedelay cadceedu dee waa iftiin marka ay waxa weeye sarraysa soo maa markay sii dhacaysa waa idinka arkay oo nuurku meesha uu ka baxayo midab yar oo casaan casaan oo kale ah ayay noqotay marka intaanay sidaa u noqon bay joogtaa wa waqtu salaati lmaqribi salaada maqrib waqtigeeduna maa lam yaqibi shafaqu maa lam yaqib waa inta aanu qarsoomin ashafaqu shaaca casi waa inta aanu markaa qarsoomin yani cadceedu markay dhacdo ilaa intaanu shaaca casi meesha ka bixin wa waqtu salaati lcishaai waqtiga salaada cishaayna ilaa nisfi leyli waa ilaa ilaa habeenka kala barhkiisa alawsati dhexe nisfiga alawsati dhexe a yani waa marka shaacaa casi uu madoobaado ilaa habeenka kala barhtankiisa alawsatna waxaa loo yidhi habeenkii saddex nisfi ama saddex fulus u qaybi fuluska hore markuu tago maxaa hadhay laba fulus baa hadhay soo maaha labadaa hulutee hadhay ka hore laba u qaybi ya qaybta hore marka ay tagtay qaybta labaad ay bilaabanto ilaa waktigaasaa cishaayigii uu joogaa wey markaa si kale marka loo eegana habeenkii waa kala barhkiisa hore marka uu tago ilaa habeenka kala barhkiisa unbaa macnuu noqonaya soomar tawdiixulaxkaamka hadda eeg wa waqtu salaati subxi salaada subax waqtigeeduna min tuluuci alfajri waa laga bilaabo soo bixista waaga yani waaga dilaaciisa maa lam tatluc ishamsu ilaa cadceedu intaanay ka soo bixin rawaahu muslimun muslim baa wariyey walahu waxaa kaloo u sugnaaday muslim min xadiidi buraydata fi lcasri casarka rasuulku waxa uu ka yidhi washamsu maaragtay ama saxaabiga ayaa markaa tilmaamayay waaya waynu sheegi lafdigiisa washamsu fa aqaama alcasra buu ahaa casarka ayuu aqiimay washamsu xaal cadceeduna murtaficatun baydaau dheh murtaficatun ay sarrayso oo baydaau ay caddahay oo naqiyatun saafi ay tahay waay marka washamsu iyadoo cadceeduna baydaau cadayta ay caddahay oo naqiyatun ay saafi tahay ayuu maaragtay aqiimay marka casarka wuxuu ka yidhi saxaabigaas markuu sheegayo waktigii rasuulku tukaday marka lafdiga xadiidkuna sida uu sharaxba ku sheegaya fa aqaama alcasra washamsu murtaficatun baydaau naqiya wa min xadiidi abi muusa xadiidkii abi muusana waxaa markaa isagana ku jirtay washamsu murtafica iyadoo cadceedu ay dheer tahay ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama tukaday casarkii suu soo duudumo ikhwaaniya xadiidkani waxa uu balballaadhinayaa salaadaha shantaa waqtiyadooda ayuu markaa balballaadhinayaa duhurkaa loogu horraysiiyey duhurka waktigiisu sida macruufkaa wuxuu bilaabmayaa cadceeddu marka ay xaggan dhicista u yar iilato waay cadceeddu markay xaggan ka soo baxdo way soo socotaa socotaa halkaa dhakada istaagtaa halkaa dhakada in yar markay taagnaatay dabadeetana xaggan u iilataa mar alla marka ay xaggaa dhicista u iilato ay u baydho ayaa duhurka waktigiisu uu gelayaa waaya sida lagu garanayaana waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen shay baad sidaa u taagaysaa shaygaasi in alla inta cadceeddu xaggan ay ka soo socoto harhkiisu xaggaasu xigayaa soo maa halkaasi wuu soo yaraanayaa yaraanayaa yaraanayaa yaraanaya cadceeddiina way soo soconaysaa markay halkaa sare cadceeddu istaagto harhkii shaygaasi guduhuu soo gelaya waanu istaagaya xaggan iyo xaggan midnaba hee u socon maayo mar alla marka ay xaggaa u iilato cadceeddu harhkii wuxuu bilaabmayaa inuu hee xaggan usoo baxo mar alla markuu harku bilaabo inuu xaggan usoo baxo illa waad u fiirsanayso waad eegaysa boorkii waa joogaa wey saacadaha haddii la eegana de markaa cadceeddu soo baxda iyo dhicisteeda ayuunbaad eegaysaa imisaday bir soo tidhaahda imisadana way dhacdaa ya waktigay soo baxda iyo waktigay dhacdo waktiga kala barhka u ah ya wixii ka dambeeya waxa weeye waa salaadii duhur waktigeedii ayaa taagan bay noqonaysa goorma ayay ku eeg tahay waxay ku eg tahay ilaa shayga harhkiisu uu isaga leegaado shayga harhkiisu ilaa isaga uu ka leegaanayo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa laga reebayaa uun harhka yaree markaa fayi zawaal la yidhaahdo ama dillu lasli ay ka cabiraan harhkaa yar ayuunbaa laga reebayaa isagu zaa'id buu ka noqonaya oo had iyo jeer har yar baa jiro oo harhkaasi sida waktigan aynu hadda joogno o kale markaa ceebdu xagga sare marayso waxa weeye dhakada taagan tahay shayga gondihiisa hoosu ku baabaa soo maaha oo wax aada u yar laakiin markaa cadceedu maraysa hareeraha ee dhankaa maraysa ama dhankan ay marayso har uu xoogay leeg weeye soo maaha marka calaa kulli xaal intaa yar waa laga jarayaa intaa yar mooyaane shayga harhkiisu markuu isaga leegaado ya waa waktigii ugu dambeeyey salaada duhur markaa ay joogtay waktigaa wixii ka dambeeya duhurkii wuu baxaya salaada casarna waktigeeda ugu horeeya sida xadiidkani uu sheegayo waa markaa salaada duhur ay baxda uun mar alla marka duhur baxo casar baa waktigiisu uu soo gelaya waay waxaanu markaa waktigiisa ikhtiyaariga ahi uu joogayaa ilaa intaa cadceeddu waxa weeye isfiraarka aanay bilaabin cadceeddu mid markaa cawlan oo bilaa nuura aanay ka noqon intaasaa waktigiisa ikhtiyaarigu joogay bacdu ahlilcilmi markaa waktiga ikhtiyaariga ahi wuxuu ku joogaa bay idhahdeen shayga harhkiisu markuu labadii noqdo labadii markuu noqdo waayo waktigii dambe ee jibriil rasuulka tukiyey sala allahu calayhi wasalam ayuu ahaa marka waxay idhahdeen waktigaasuu ku joogaa laakiin sida saxiixa ee xadiidkani uu sheegaayo xooga badan waktiga ikhtiyaarigii wuxuu ku joogaa in alla inta aanay cadceeda hee nuurkeeda aanu tegin ee isfiraarka aanay bilaabin waaya xadiidkana u daliila mar haddii isfiraarkaasi uu bilaabmo oo cadceedda markaa midabkeedu isbedelo dee dhicisteedina ay iskaba dhowaato waxa weeye waktigii ikhtiyaarigaha wuu baxay laakiin in sida raajixa ahlucilmiga badidoodu ay qabaan waktigii idiraarigahabaa sii jooga waktigii hee idiraariga ahaabaa sii jooga oo tusaale ahaan gaalka iyadoon weli cadceeddi dhicin islaama waxaa la odhanayaa maydho salaadii casar weli waa taasoo cadceedda may dhicina tuko soo ma aragti ya haweenayda waktigaa xaydkii ka daahir garowda ee waxaa la odhanayaa maydho salaadii casar tuko weli waa taasoo way sii joogtaa intaana cadceeddu kaa dhicin waxaana u daliila xadiidka waxaan filayaa inuu inoo keeni doono man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu faqad adraka alcasra xadiidkaasi ayaa maaragtay u daliila marka waktigaa dambe waa wakti calaa kulli xaal idiraari ah weeye waktiga ikhtiyaariga halkaasu ku dhamaanay salaada maqrib marka loo yimaado cadceedu markay dhacdo ayaa waktigeedu soo gelayaa waxaanay ku eegaanaysaa oo ay maaragtay waktigeedu baxayaa ashafaq alaxmar shaaca casi marka uu tago shafaqa waxaa looga jeedaa baqiyatu dawi shamsi ha wa xumratiha bacda guruubiha cadceedu had iyo jeer dee waa shaygaa ilaahay nuurka weysiiyey soo ma markay dhacdo isla markaaba dee habeen ma noqoto mugdiyahe iftiinku wuu sii jiraa haddana wuu sii yaraadaa haddana wuu sii yaraadaa haddana wuu sii yaraadaa casaan baa sii jira soo ma maxaynu nidhahnaa shaaca cas soo ma sida ahlucilmiga badidoodu ay ku fasirayaan ee saxiixa shafaqa waxaa looga jeedaa shafaqa cas baa looga jeedaa ha ayaa looga jeedaa bacdu ahlilcilmi oo caddaanka kasii dambeeya ku fasirayna way jiraan laakiin sida saxiixa waa shaaca in allaynta shaacaasi uu sii muuqdo maqribku uu joogaa balgaro sidaa awgeed sax maaha dadka qaarkood oo dhaahday yidhaahdaan waktiga maqribku waaba wax kooban kooban oo inta labada ragcadood ee sunnaha iyo saddexda faralkaa la tukanayo ya intaasunbaabu joogaa maqribku sax maaha waktigeedu waxa weeye wakti dheer intaa xagga saacadahan hadda aynu isticmaalno haddii loo eego waxay ahlulcilmigu leeyihin waxay iskaga dhowaan kartaa dhicista maqribka cadceeda iyo madoobaadka shaaca inta udhaxaysa ya waxay udhaxayn kartaa ilaa saacad iyo ruuc meelahaasay iska noqon karaysa ama ilaa saacad iyo labaatan daqiiqo meelaha ayay waxa weeye iska noqon kartaa somaydaan garan waay beri anigu aan tijaabiyey oo shaacaasi bal inta uu ku tegaayo aan eegayna iska waktiyadaasunbay ku dhawaatay tabarak ya waxaa dhacay inaan wakti waktiyada ka mid ah halkaa magaalada uga baxay oo safar galay marka waxaan eegaya shaacaas bal intuu ku tago iyo saacaddan saa isugu eegay saasaan isugu eegay goor toddobada iyo jarjar ahayd ayuu shaaci waxa weeye naga karsooday tabarakta oo waktiyadan cishaayiga aynu iska adaano waxa weeye ah marka waxaa kaloo ii soo baxday dadka qaarkood halkaa cishaayiga inay ku yar degdegaan masaajida qaar waxoogay waxa weeye nooc deg deg uu ku jiro soo maaragta waayo saacad iyo jarjar bay noqonaysaa baa lagu leeyahay wakti yar maaha moogta ma baanta kaa masaajidku inuu muraad qumiyo noqdo markaba ku dhufto waxa weeye loo baahnay waa in waktigii salaada la iska ilaaliyo moogta waktiga cishaayigu marka shaacaasi casi uu madoobaade uu meesha ka baxo ayuu bilaamayaa waktiguu ku dhammaanayo wuxuu leeyahay wakti ikhtiyaari ah iyo wakti markaa idiraariya waktigiisa ikhtiyaariga ah ee fiican ahlucilmiga qaarkood waxay ku sheegeen habeenka ilaa huludkiisa hore bacdu ahlilcilmina waxay idhahdeen waa ilaa nisfi leyl ilaa habeenka kala barhkiisa waana sida xadiidkani uu sheegayo wa waqtu salaati alcishaa'i ilaa nisfi leyli alawsat markaa sida saxiixa waktigiisa ikhtiyaariga ah ilaa habeenka kala barhkiisa ayuu gaadhaya sida markaa ahlulcilmiga badidoodu ay qabaanna wuxuu leeyahy wakti idiraari oo waktigiisa idiraariga ahina wuxuu soconayaa ilaa waagu ka baryayo soo ma aragti ilaa waagu ka baryayo ayuu sida markaa raajixa ah noqonayaa waktigii cishaaiguna waa kaa weeye riwaayaadkan axaadiidtan dambe ee haddii aan laba kuu roonyo xaafidku uu raaciyey waxay ku saabsan yihiin casarka ayay ku saabsan yihiin marka xaafidku wuxuu u soo arooriyey suu inoogu caddeeya casarka rasuulku sala allahu calayhi wasalama goor hore inuu tukan jiray wakti hore ayuu casarka markaa tukan jiray waaya marka iyadoo cadceeddu weli dheer iyadoo salaadana dee xoogay lagu jiri jiray ayaa haddana weli cadceeddu iyadoo cad oo waxa weeyaan maaragtay meel sare taagan ayaa salaada waxa weeye laga bixi jiray markaa salaada casar goor horaa rasuulku geli jiray sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi wa can abi barsata alaslamiyi waxaa saxaabigaasi laga wariyey magaciisa waxaa la odhan jiray nadlah ibnu cubayd ama ibnu cabdillahi alaslami kunyadiisuu caan ku ahaa saxaabadii fudalada ahayd buu ka mid ah qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yusallii mid tukada alcasra casarka ayuu tukan jiray uma dabadeetana yarjicu waa noqon jiray axadunaa midkaayo ilaa raxlihi gurigiisa ayuu u noqon jiray oo fii aqsa lmadiinati madiina halka u fog ee u shishaysa ku yaala washamsu iyadoo cadceeduna xayatun ay nooshahay buu noqon jiray marka nolosha cadceedda waxaa laga tilmaamayaa yani iyadoo kulul oo cadceeddu waxa weeye weli maaragta cadceed aan dee liiqa dhigine sarraysa salafka qaar waxay ku fasireen xayaatuha an tajida xaraha waa in kulaylkeedii aada dareento xayaatadeedu marka iyadoo cadceeddu waxa weeye kulul oo markaa weli werwaraysa ayaa waxa weeye uu noqon jira midkaayo oo uu guriga ku noqon jiray wa kaana wuxuu ahaa yastaxibu mid sunneeya mid markaa jeclaysta an yu-akhira inuu dib dhigo min alcishaa'i cishaha inuu dib dhigo mid jeclaysta ayuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa kaana yakrahu wuxuu ahaa mid karaahsada oo necbaysta annawma hurdada qablahaa cishaa'iga horteed la seexdo iyo walxadiida bacdahaa dabadeed in la sheekeeyo wa kaana wuxuu ahaa yanfatilu mid ka baxa min salaati alghadaati salaada subaxna xiina yacrifu marka uu garanayo arajulu ninku jaliisahu ay mujaalisahu cidda la fadhida wa yaqra-u waxaanuu akhriyi jira bisitiina lixdan aayadood ila almia ilaa boqol aayadood ayuu salaada subax ku akhriyi jira oo qiraa'ada u dheeran jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka xadiidkana wuxuu inoo tilmaamayaa salaada casar inuu rasuulku goor hore ka bixi jiray calayhi asalaatu wassalaam waay oo saxaabadu waxay leeyihin guriga madiine halka ugu shayso guryaho ku yaalaanu ku noqon jiray axaadiidta qaar waxay tilmaamaysaa inay ku noqon jireen guryahooda oo cawaalida ku yaala cawaaliduna markaa madiine meel ka yaro durugsan oo ka baxsan ayaa cawaalida qaarkood ay ku taallay oo qaarkood baa ilaa afar mayl iyo meelaha madiine u jiray marka intaa casarka la tukadaan bay meelaha durugsan ee waxoogay madiine ka baxsan u lugeyn jireenoo kolkaasi haddana halkaa tegi jireen iyadoo weli cadceedu diiranoo waxa weeye weli dheer markaa goor horuu rasuulku salaada casar tukan jiray sala allahu calayhi wasalam cishaa'igana wuxuu jeclaa inuu dib dhigo ayuu jeclaa waxaan u karaahsan jiray hurdada ka horeysa cishaa'iga waayo hurdada ka horeysa laba arrin labadaba way keeni kartaa waa mida qofka salaadaa cishaa'iba inay hurdo ku dhaafto oo intuu seexdo dabadeetana ha ka qabanba ilaa salaada waktigeedu baxaba aan usoo toosin baa iska dhici karta waxaa kaloo dhici karta maya inay jamaci dhaafo jamacii cishaa'iga ee fadliga badna inuu dhaafo hurdadaa ku dhaafo marka hurdada cishaa'iga ka horeysa muu jecleen rasuulku sala allahu calayhi wasalam sheekada layska sheekaystee layska saamalaylo dabadeedna iyadana muu jeclayn sheekadaa cishaa'iga ka dambaysa aan u jeclayna baloogowo waa sheekadii mubaax ahayd soo ma aragtid muxaramkii laga hadli maayo sheekada muxaramka ama bacd alcishaa'i ha noqoto ama qabla alcishaa'i ha noqoto iyadu waa muxaram ma fahamtid waa sheekadii mubaax ahayd wey taasi ayuu karaahsan jiray waayo iyada qudheedu aafaad bay yeelan karta hadday qofka lasii durugto salaadii subax baa ku cuslaan karta qofku dee isagoon hurdadii ka dhergin baa habeenkii dhammaan karaa oo uu kici karaa halkaa dhib baa kasoo gaari karta iyo caajis iyo wax lamida salaatuleyshii baa hadduu goor dambe iska seexdo iska saamalaylo uu ka tegi karaa marka adigu dhibaatooyinkaa madhna waxaa laga soo reebayaa in waxyaabaha adilada kusoo arooray sida qofku inuu cilmi kusoo jeedo oo kale oo uu cilmi dhigaayo ama dhiganayo ama waxa weye akhrisanayo oo kale ama cibaado uu kusoo jeedo ama marti iyo cid lamid oo u timi uu sheekaynayo waxa weeye uu soorayo hagaajinayo xaqoodii kasoo baxayo ama caruurta iyo dumarka iyo waxyaabahaasi qudhooda arrin ku saabsan uu markaa dee ku mashquulo oo iyagii uu wuxu dhigayo ama uu maaragtay u sheekaynayo iyo waxyaabaha lamidkaa wixii kale maya mafaanti sidaa awgeed waxyaabaha muxaramka ah hadalkeeda bada waxyaabaha mubaaxaana iska bada maanta xaalkeena hadduu rasuulka ogaan lahaa maxaad umalaynaysaa sala allahu alayhi wasalam mar alla markaa qofku cishaayiga tukadu hawlihiisa dhamaystu shaqadii ka rawaxo ayuu gurigii tegayaayo qofkii mobile buu la soo baxaya ilaa man raxima rabbi soma aragti mobeelkaasuu wadayaa wadayaa wadayaa wadayaa wadayaa kolba heer bay maraysa maogta waagii hore dhalinyarada telefoonkan iyo waxaan aada ugu hadli jirto lala yaabnaa la odhan jirto dhalinyaro habeen oo dhan telefoon baa ku hadlaysaa ilahay ka yaaba iska seexa soo maha imanka dadkii waaweynaana way ku beereen oo qofkii weynaa wuxuu is odhanaya mobeelkii bal hadda yaro eeg oo akhbaarta iyo waxyaabahan yaro eeg buu is odhanaya wuu la durkaya waxaana waa wax aaladana waa aalad dhib badan oo sanaysa shaydaan baa ku shaqala ma garanaysa qofku mar alla mar hadduu la soo kala baxo waktigii goor alla goor u dhaafay is garan maayo ma baanta iyadoo waktigiiba uu cunay oo habeenkii qayb badani tagta baa laga yaabaa inuu marka baaraka allahu fiikum qofku inuu goor hore habeenkii iska jiibsado jirhkiisana waa u dan cibaadadiisana waa u dan haddii allaba kuu roon yahay caafimaadkiisana waa u dan waana sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam taa in lagu dadaalo ayaa muhiima waa tahay waxaa kaloo xadiidku inoo sheegayaa rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalama subxii inuu qur-aan badan akhrii jiray goor horena iyada qudheeda uu ka bixi jiray qaala wuxuu yihi wa cindahumaa agtooda waxaa ahaatay yani cinda albukhaariyi wa muslim min xadiidi jaabirin waalcishaaa axyaanan waalcishaa'ada xagga horaa lagu cadfaya ay wa yusalli lcishaaa cishaa'iga ayuu tukan jiray cishaa'iga ayuu rasuulku tukan jiray sala allahu calayhi wasalam ay wa kaana nabiyu yusalli lcishaa cishaa'igana wuu tukan jiray axyaanan wa axyaana waxbaa la qadarayaa axyaanan ay yucajilu waa dadejin jiray axyaanan mararka qaar wa axyaanan ay wa yu-akhiru wuu dibdhigi jiray axyaanan mararna wuu dibdhigi jiray marka axyaananta horena yucajilu baad usoo qadaraysaa axyaananta dambana yu-akhiru kolkaasuu raawigu sii tafsiiliyo wuxuu yihi idaa ra'aahu markuu arko jamaacadii ijtamacuu iyagoo soo ururay oo soo kulmay cajala cishaa'iga u dadejin jiray si ay hore isaga tukadaan ay u kala rawaxaan oonu u dhibin wa idaa ra'aahu marka uu arko abtawi iyagoo dib dhacay oo habsaamayna akhara wuu dib dhigi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam si ay maaragtay jamaca usoo gaadhaan ay usoo ururaan wa subxa ay wa kaana wuxuu ahaa yusalli subxa subaxana mid tukada kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yusaliihaa mid tukada bikalasin hiimse hiimsuu ku tukan jiray marka wa subxadaa waxaa lagu nasbinayaa ficil xaggaa ka horeysa lasoo qadarayo kaa damba uu fasirayo hiimse hiimse iyo madow buu ku tukan jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo kalaska waxaa markaa la idhaahdaa haddii allaba kuu roon yahay waxoogay madowgu marka uu sii jirjiro ayaa la idhaahdaa kalaska waxaa la idhaahdaa madowgaa habeenkii marka uu sii jiro ayaa la idhaahdaa markaa hiimse hiimse ayuu ku tukan jiray waxaa halkaana laga qaadanayaa salaada subax qudheeda markay sidaa u gashee la sunaystay inuu rasuulku geli jiray sala allahu alay wasalam waayo waktigaa la idhaadhiyo faynisyo waxyaabahaas may jirin moogta oo la iska madowsan jiro madowgaasa iska ahay markaa balgaro oo qur-aan dheer isagoo rasuulku akriyay sala allahu calayhi wasalam lixdan ilaa boqol aayadood ya oo in dheer ku jiray ayuu haddana iyadoo weli madowgi jiro oonay hadh cad noqon ayuu ka bixi jiray salaada subax marka axaadiidta kusii saabsanina wax ka midna uu inoo soo socda qaala wuxuu uhi walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday oo min xadiidi abi muusa fa aqaama alfajra salaadii subaxna wuu aqiima xiina nshaqa markii uu dilaacay alfajru waagu wannaasu xaal dadkana laa yakaadu aanu sigahan yacrifu inuu garto bacduhum barhkoodba bacda barhka kale iyadoo dadku aanay u dhowaanahayn inay isgartaanba ayuu rasuulku salaadii subaxna aqiimay sala allahu calayhi wasalam oo goor hore ayuu salaadii subaxna waxa weeyaan maaragtay ay galay qaala wuxuu ihi wacan raafic ibni khadiijin waxaa saxaabigaa laga wariyey qaala anahu qaala inu ihi kunaa waxaanu ahay nusalii kuwa tukada almaqriba maqrib maca nabiyi nabiga maciisaanu tukan jiray sala allahu calayhi wasalam oo fayansarifu uu gadoomi jiray axadunaa midkaay wainahu walxaal inahu isagu la yubsiru u arkaayo mawaaqica nablihi meelaha leebabkiisu ay ku dhacayaan isagoo arkaya muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay yacnii intaanu maqribka rasuulka la tukana calayhi salaatu wasalaam baanu ka bixi jiray salaada kaasaanu dabadda u bixi jiray iyadoo midkaayo leebkiisa hadduu gana halka uu ku dhacay uu arkaayo taa macnaheedu waa maxay taa macnaheedu waxa weeye salaada maqrib iyadoo cad weli oo cadaankii jiro aanay waxa weeye madow iyo himsahimsiyo waxa aan noqon ayuu rasuulku ka bixi jiray sala allahu alay wasalam maqribka goor hore intuu gala ayuu goor hore he ayuu goor hore markaa ka bixi jiray waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya oo dee bal hadda adiguba garo oo waktigaa leebka la tuuray halkuu ku dhacay aad arkaysaa de waa wakti aada u iftiima soo maha wakti aada u iftiina wey waxaa kalood halkan ka arkaysaa saxaabadu siday jihaadka ugu dadaali jireen iyo waxyaabaha markaa jihaadka loo adeegsado dee leebabkaasi hubkii markaa la adeegsan jiray ayuu haddii allaba kuu roon yahay ka mid ahaa qaala wuxuu ihi wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi actama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay cishaa'iga ayuu dibdhigay actama ay dakhala fi lcatama weeyi catamada waxaa la idhaahdaa haddii allaba kuu roon waa madowga habeenka waa madowga habeenka marka actama bilcishaa'i macnaheedu wuxuu noqonayaa salaadii cishaay ayuu maaragtay gadaaliyey oo uu madoobeeyey oo uu madowga habeenka dib ugu dhigay actama rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalama salaadii cishaay buu dib dhigay daata leylatin habeen actama wuxuu dib dhigay dhe rasuulullahi sala allahu alayh wasalama daata leylatin habeen bilcishaai cishaaygii oo uu dib u dhigay oo madowgii habeenka uu geliyey xataa dahaba ilaa uu ka tegay caamatu leyli in badan oo habeenka ka mida ilaa ay ka tagtay oo caamatu leyli waxaa looga jeedaa kathiiru leyl ilaa habeenkii in badan oo ka mida ay tagtay habeenka badankiisa uu tegay ha odhan waxaad tidhaahdaa ilaa habeenka in badan oo ka mida ay tagtay baa looga jeeda uma kharaja dabadeeta wuu baxay oo fasallaa uu tukaday wa qaala waxaanuu yidhi innahu kani la waqtuhaa waqtigeedii weeyi maxaa looga jeedaa waqtuha alfaadil waa waqtigeedii fadliga badnaa lowlaa ana shuqa haddii lala yahay inaan ku dhibaayo calaa ummatii ummadayda rawaahu muslim ummadayda haddaanan ku dhibahayn kani waktigan dambe aan dib cishaayiga ugu dhigay waa waktigeedii waxa weeyaan markaa dambe axaadiidtan isku soo duuduuba waxaa laga qaadanayaa salaadaha shantaa cishaayiga mooye afarta kale waxaa fadli badan in xagga hore laga tukado oo la dedejiyo oo waktiga awalkiisa iyo xaggiisa hore la tukado ayaa fadli badan duhurka wixii laga soo reebaynu arki doono mooyaane amaa salaada cishaayi waxaa xadiidkan ahlulcilmiga bar ka mida ay ka qaateen in salaada cishaaye ay ku fadli badan tahay xagga hore inaan laga tukane in dib oo dhigaa iyada ku fadli badan samarag ilaa inta waktigaa ikhtiyaariga uu joogo in dib loogu dhigo ayaa iyada fadli badan laakiin fadli badnaantaas iyo ixtisaa haddii aa laba kuu roon yahay istixbaabkaasi waxa uu ku dhacayaa inta aanu imaamku jamaacada ku dhibin ayuu ku dhacaya soma aragti amaa haddii dibdhigaasi uu jamaacadii iyo dadkii dhibayo ya oy karaahiyaysanayaan maya markaa mid fiican oo fadlila maaha waxaa markaa kolkaa fiican in dadkii dee la tukiyo ayaa fiican laakiin haddii dad waxa weeye fadligaa wada sugayo oo isla ogolay ay meesha isugu yimaadaan in la dib dhigo ayaa waxa weeye fiican sidaa awgeed baa inahu lawaqtuhaa waa min baabi dikri lmancuuti wa xadfi annacti mancuudkii baa la sheegay oo waqtuhaa ah nactigii baana xadfan inahu lawaqtuhaa weeye waqtigeedii alfaadilu fadliga badnaa waqtigeedii fadliga badnaa ilan waqtigeedu wuxuu soo bilaabmayaa shafaqulaxmar markuu tagu soo bilaabmayaa waxa weeye waa waqtigeedii fadliga badnaa waqtigaa dambe weeye halka aynu u dayna subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online